إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu wadaa saacadaha soo socda inuu jeediyo kelimad muhiim ah faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa duqan mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga ciidamada jubbaland ee deegaanka buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo qarax ayaa lagu weeraray guri magaalada baydhabo ay ka degan yihiin ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa war saxaafadeed ka soo saartay madaafiic sababtay dhimashayo dhaawac oo mujaahidiintu ay ku garaaceen xerada xalane ee magaalada muqdisho taliska shisheeyey admis ayaa qiray in weerarkii xalane uu geystay khasaare kala duwan mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ah ayaa ku geeriyooday gudaha dalka maraykanka waxaa barakac ka soconaya xaafad ka mid ah magaalada muqdisho halkaas oo ay dowladda federaalka ka barakacinayso dad shacab ah موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu wadaa saacadaha soo socda inuu jeediyo kelimad muhiim ah waxaa jirta fariin soo dhacday oo ka warramaysa kelimadan iyo goorta ay soo baxayso waxaa isha soo mariyey wariye salmaan haye salmaan waad mahadsan tahay walaalka maxamed ciise mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa waxay goordhow baahisay ballanqaad ah in ay baahin doonto kelimad muhiim ah oo uu jeedinayo asheykh axmed cumar abu cubayda amiirka guud ee xarakat al-shabaab almujaahidiin kelimadan oo ciwaankeedu uu yahay fa in tawallow faquul ishhaduu biannaa muslimuun ayaa amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu kaga hadli doonaa arrimo muhiim ah iyadoona lagu wado in saacadaha soo socda la baahiyo ogeysiiska la xidhiira kelimada uu jeedin doono asheykh axmed cumar abu cubayda ee ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib waxaa lagu sheegay in kelimadu ay tahay mid muhiim ah oo uu sheekhu kaga hadli doono arrimo xasaasi ah inshaa allah marka ay soo baxdo kelimadan ee dhegeystayaasha warbaahinta islaamiga alfurqaan waxay ka mid noqon doonaan dadka ugu horeeya ee ka warhela faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa duqayn mujaahidiintu ay ku garaaceen saldhigga ciidamada jubbaland ee deegaanka buulo xaaji ee warkan iyo war kale oo ku saabsan qarax oo lagu weeraray guri magaalada baydhabo ay ka degan yihiin ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxaa inoo haya haashim faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidanka jubbaland ka soo gaaray weerar shalay ka dhacay deegaanka buulo xaaji ee duleedka magaalada kismaayo weerarka oo ay fuliyeen rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ciidamadii halkaa ku sugnaa waxaa lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland ayaa halkaa ku dhintay halka sidoo kalena ay siddeed kale ku dhaawacmeen waxaa jira hub kala duwan oo ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka gobolka bayna waxaa xalay qarax lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed qaraxan ayaa waxaa fuliyey rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana lala eegtay ciidamo ku sugnaa xaafadda loo yaqaano lugabixis ee magaalada baydhabo askartan qaraxa lagu weeraray ayaana waxaa gaaray khasaare kala duwan walow aan weli la xaqiijin tirada rasmiga ah ee ku dhimatay ama ku dhaawacantay xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay madaafiic sababtay dhimasho dhaawac oo mujaahidiintu ay ku garaaceen xerada xalane ee magaalada muqdisho warbixinta warkaasi salmaan axmed ayaa soo gudbinaya war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ciwaan looga dhigay weerar lagu beegsaday saldhigga xalane ciidamada mujaahidiintu waxay weerar madaafiica ku qaadeen saldhigga xalane ee magaalada muqdisho halkaasoo xarun u ah isbahaysiga saliibiga ee duulaanka ku soo qaaday dalka muslimka ee soomaaliya madaafiicda ayaa allah fadligiis haleeshay bartilmaameedyo muhiim ah oo ku yaala gudaha saldhigga xalane waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur inta aan xaqiijinay waxaa cadowga halkaas uga dhintay saraakiil saliibiyiin ah oo isugu jira caddaan iyo madow kuwaasoo xillo sare ka hayay hay-ado iyo ururada kufaarta ee isku soo bahaystay gumaysiga dadka soomaaliyeed iyo la dagaalanka shareecada allah ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sii socda bayaanka waxaa lagu yidhi taliska ciidanka mujaahidiintu wuxuu u mahad celinaya allah subxaanahu wa tacaala oo owliyadiisa waafajiyey howlgalkan barakaysan kadibna waxay bogaadinayaan geesiyadii fuliyey howlgalkan jihaadiga ee lagu beegsaday xarunta laga soo maleego hagardaamooyinka iyo shirqoolada ka dhankaa ku dhaqanka shareecada islaamka mujaahidiintu waxay mar kale xusuusinayaan cadowga saliibiga ah inaysan jirin meel ay kaga badbaadi karaan ciidanka tawxiidka si walbo ay dhagaxaan iyo dhufayse isugu wareejiyaan ama isaga soo hormariyaan dabadhelifyo murtadiin ah oo ay xabadda mujaahidiinta iska xijiyaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilfidooda murtadiinta ah ilaa geyiga soomaaliyeed ay ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya ugu sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين sida lagu helay xogaha horedhaca ah weerarkan duqaynta ah ee lagu beegsaday xerada xalane waxaa lagu dilay saddex ka mid a shaqaalaha xafiiska qaramada midoobay ee muqdisho iyo sidoo kale laba askari oo ka tirsan ciidanka yuganda ee qaybta ka ah duulaanka shisheeyaha ay ku soo qaadeen dalka muslimka ee soomaaliyeed halka lagu dhaawacay laba askari oo iyagana ka soo jeeda dalka yuganda horey ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weeraro kala duwan ula beegsadeen saldhigga xalane oo ah taliska ugu weyn ay shisheeyuhu ku leeyihiin soomaaliya waxaana weeraradaas isugu jireen kuwo toos ah oo camiliyaad istishaadiye naqmaasiye isugu jira iyo sidoo kale weeraro duqaymo ah kuwaasoo gallaaftay nolosha saraakiil iyo askar ka tirsan duulaanka shisheeyaha ee lagu soo qaaday soomaaliya taliska ciidamada shisheeye admis ayaa qiray in weerarkii xalane uu geystay khasaare kala duwan tafaasiisha warkaasi maxamed daahir ayaa eegaya war qoraal ah oo ka soo baxay taliska guud ee ciidamada shisheeyaha admis ayaa lagu xaqiijiyey in weerarkii duqaynta ahaa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku beegsadeen xerada xalana uu geystay khasaare kala duwan oo soo gaaray afrikaanta iyo caddaanka ku sugan gudaha xeradaasi guddoomiyaha ciidamada shisheeye ee soomaaliya duulaanka ku jooga maxamed al amiin ayaa war qoraal ah uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu jiro waxyeelo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay duqaynta lagu beegsaday xalane waxa uu sheegay inuu tacsi u dirayo ehelada saaxiibada iyo qaraabada ay xubno ka mid ah qoysaskooda ku dhinteen weerarka duqaynta ah isagoo sidoo kale kuwa ku dhaawacmayna uu tilmaamay in uu u rajaynayo inay ka bogsadaan waxyeelada ka soo gaartay duqaynta warka ka soo baxay ciidamada shisheeyaha admis ayaa lagu sheegay inay si kulul u cambaareynayaan weerarka duqaynta ah ee lagu garaacay xarunta xalane oo ah taliska ugu weyn shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya iyadoo madaxda ciidamada shisheeyaha ahna ay booqdeen goobaha ay duqayntu halayshay xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka duqaynta ah oo dhaliyey dhimashada shan qof oo ay saraakiil caddaan ah ku jiraan iyo dhaawaca laba kale oo ciidamada yuganda ka tirsan weerarka kadib ammaanka xalane ayaa aad loo adkeeyey waxaana maanto isniin ah aad u yaraaday dhaqdhaqaaqa gudaha xerada xalane iyadoo madaxda iyo saraakiisha ku sugan xerada xalane ay gabaad ka dhigteen dhismooyinka shubka ka samaysan oo ay u arki karaan inay kaga badbaadi karaan weerar kan la mid ah oo lagu beegsado xalana oo ah halka laga soo abaabulo duulaanka ka dhanka ah shareecada islaamka mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ah ayaa ku geeriyooday gudaha dalka maraykanka sida warkaani uu ku faahfaahinayo cali aadan sayid cali dhuxul oo ka mid ah soomaalida ku nool dalka maraykanka ayaa ku geeriyooday waddankaasi kadib markii uu la kulmay shil gaari oo sababay isbeddelka cimilada iyo dabeelaha ka jira dalkaasi magaalada benesafil ee gobolka minnesota ayaana lagu aasay ninkan soomaaliga ah mid ka mid ah dadka soomaalida ah ee kasoo qaybgalay aaska ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen isagoona ka tacsiideeyey geerida siciid cali dhuxul ilaahay ha u naxariisto walaalkeen siciid cali dhuxulow ilaahay qabriga ha u waasiciyo ilaahay maarta allahuma qfir lahu warxamhu ووسع قبره وأدخله مدخل صدق يا أرحم الراحمين واجعله من أهل الجنة وابعثه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ilaahay horta walaalkeen ha u naxariisto waa walaal waddanka ku cusub oo turkiga wax ku soo bartay jaamacad ku dhameeyey hindiya tegey xaaskiisaa keentay muddo shan biloodu joogaa waddanka accidenti ayuu ku dhintay oo maaragtay weli aan la cadaynin exactly se wax u dhaceen aan weli la cadaynin laakiin inta hadda informationka ugu horreeya aan hayno waa in uu kaar accident uu ku dhintay walaalkeen asagoo shaqo ka soo baxay maalintii khamiista maantaan maaragtay iskugu nimid aaskiisii waa geeri naxdin leh waa walaal wax soo bartay waa injineer saciid cali duxulow dadka soomaalida ah ee ku nool wadamada reer galbeedka ayaa la kulmay shilalka gawaarida iyadoona ay u wacan tahay wadooyinka gawaarida oo calaamadaha laga buuxiyey warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan waxaa barakaca ka soconaya xaafad ka mid ah magaalada muqdisho halkaasoo ay dowladda federaalka ka barakicinayso dad shacab ah warkan farxaan cali ayaa soo jeedinaya waxa uu barakac ka soconayaa xaafad ka mid ah magaalada muqdisho halkaasoo ay dowladda federaalka ka barakicinayso dadka shacabka ah tallaabadan oo qayb ka ah barakicinta dadka iyo in dhulka ay degganaayeen lagu wareejiyo ganacsato ama shirkado shisheeye ayaa dhalisay dagaal iyo gacanka hadal dhex mara ciidamada dowladda federaalka dhexdooda xaafadda jaamacadaha ayay dowladda federaalka doonaysaa inay dadka ka barakiciso tan iyo shalayna waxaa socda barakac xoog leh oo ay dadku ku samaynayaan iyadoo dowladda federaalka ay cagaf ku burburisay guryo badan oo xaafaddaasi ku yaallay mid ka mid ah dadka ka barakacaya xaafadda oo saddex iyo toban sanno degganaa ayaa warbaahinta la hadlay isagoo xilligaasi muujinaya cabsida la xidhiirta ciidamo kaagdhow goobta uu joogo ma ahan markii ugu horreysay oo dowladda federaalka dhulboob u geysato bulshada ku nool muqdisho iyadoo muddooyinka lasoo dhaafay magaalada muqdisho ka socotay barakac baahsan ayaa haddana dowladda federaalka waxay mar kale qaar ka mid ah askarteeda ku amartay in gebi ahaanba la burburiyo xaafaddan qofkii ka bixi waayana ku amartay in lagu dulduumiyo warkii alfurqaan waa nageyntaa